haddaynu nidhaahno waa xuja ima mutlaqan wa ima cidda mujtahidka iyo cidda isaga raacsan koree baa la hormarinayaa qiyaaskii dariiqa ku sugnaaday iyo qiyaaskii aan ku sugnaanin aan cilladiisa la isku hayn wa fi taqadumi horumarinta iyo tarjiixa khilaafun baa yunqalu lasoo guurinayaa haddaba khilaafka lasoo guurinayo qorana kanaa wax khayrulmurakabka la hormarinayaa bay dheheen qorana murakabkaa la hormarinaya saasay soo khilaafteen way kadib wuxuu gudbay ruknigii saddexaad ee alfarcu ahaa waxana uu yihi nadimku raximah llahu tacaala alxukmu fii ra'yin wama tushubiha min almaxalli cinda julli mubaha wujuudu jaamicin bihi mutamama شرط وفي القطع إلى القطع انتمى وإن تكن ذمية فالأدون لذا القياس علم مدون والفرع للأصل بباعث وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي ومقتضى بالدعو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجيح لذا المعترض وعدم النص والإجماع على اتفاقه أوجبه من أصل من عد دليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منعي halkana maalimku raximahullahu tacaala wuxuu kaga hadlay dhowr mas'ala oo masaa'ilkii qiyaaska ah lana xiriira jus-iyada rukniga faraca ah masaa'ilkaa jus-iyada rukniga faraca la xiriira uu kaga hadlay kow malmuraadu bilfarci wey ma maxalkaa mise waa xukunka dariiqadii aynu ku soo marnay markuu yidhi malmuraadu bilasli alxukmu xukumkaa fii ra'yin ra'yiga culimmada qaar kamida la yidhaahdaa culimmada qaar kamida waxay yidhaahdeen waa xukumka faraca ama xukumka maxalka ama xukumka suurada ee maanta la raadinayo yaa farac looga jeedaa wamaa tushubiha waxa lagu shabahaya uu ku tacalluqay oo min almaxalli maxalka iyo makaanka iyo booska ahabaa cinda julli nubaha afkiyada iyo muxaqiqiinta culimada ah badankood ay u yaqaanaan cili jamhuuru ahlilcilmina waxay yidhahdeen farca waxaa la yidhahdaa maxalka cusub ee xukunka loo raadinayo ee xukunka samara wey saa horey usoo sheegnay wahuwa sawaab wey sababtoo ah waxaan nidhi xukumku waa samara samarada min rukni asaasay ku istaagi karta ma laha markaan kasoo hadlayna arkaanta afarta ee la sheegay maxaa xukun farci shan loogaga dhigi waayo halka markii uu ku dhameeyey maxaa looga jeedaa xukmul farciga iyo wuxuu ka hadlay haddana waxaa laga maarmaankaa faracaasi marka uu xukunkiisa asalka la raacinayo inay tahay wujuudu jaamicin wax jaamica in la jamciyo in la helo mutamaman bihi oo weliba la dhamaystiray waa shartun shardi ah wa fi lqaci hadduu qiyaasku qaci ahaana ila lqaci yaqiin buu intamaa u nisbe sheegtay markana waxau yihi naadimku raxima allahu tacaala waxaa shardiga faracani markii asal la ilxaaqinayo in faracan laga helo ciladii asalka oo taama ah oo cilada asalka iyo cilada faraca wax ikhtilaaf iyo tafaawuta kala dheeraan iyo kala duwanaan midna inayna jirin haddaba ciladii asalka laga helay oo dhammaystiran oo iyadii lafteedii ah in faracanna laga helo marka la ilxaaqinayo asalkiisa markaas haddana shardiga labaad wuxuu kaga hadlay wafil qadci ilalqadqintama helitaankaasi inuu laba qaybood noqon karo qayb qaciya oo yaqiino la hubo waxay ku misaaliyeen qiyaaska qaciga kay u yaqiineene mafhuumul muwaafaqaha labadiisii qaybood oo musaawigii iyo owlihii ahaa oon kusoo marray beytkii boqol afartan iyo toddoba markuu kasoo hadlayay dilaalat lwifaaqi lilqiyaasi wahuwa aljari tucdaalada tuczaalada unaasi culamada qaarkood dalaalata mafhuum muwaafaqadu lilqiyaasi bay u nisbisnisbeeyeen wahuwa aljariyu alqiyaas ljari baana la yihahdaa haddaynu taa qiyaaska ku daro waa qaciya waxaa lamida suwarka la yihaahdo bn binafyi faariq wax faariq aduna dhaxayn hadalka macnihiisu waxaa weeye haddii ciladii naaqiso ay tahay way joogtaa ama iyadii waa ma joogtee mid ka duwan weeye cilada farac iyo asalku waa kala duwan tahay kaasi farac looga qiyaasan karaa asalkaas maaha haddaba maadaamuu shadriga hore kusoo sheegay inay qaciya noqon karto dhaniyadiina halkana ku tasriixiyey wuxuu yihi wain takun dhaniyatan faladwanu lida lqiyaasi calamu mudawanu wain takun hadday tahay ciladii iyo wasfiga lagu cilaynayaay ciliyadiisu dhaniyatan hadday tahay faladwanu adwankii hooseeyey in la yidhaahdaa calamun magac u ah mudawanun loo diiwaangeliyey lidal qiyaas qiyaaska noocan wuxuu ku lehi qiyaaskiiba laba qaybood oo qaci iyo dhani ah cilada joogitaanka hadduu cilla qaciya yahay qiyaas jari baa la yidhahdaa qiyaas qaci baa la yidhaahdaa qiyaas daahir baa la yidhaahdaa hadday ciladu dhaniyo tahayna qiyaasul adwan baa la yidhahdaa adwan waxaa loo yidhi asalkan xukunkiisa sharcigaa sheegay farcani ma la haleeshiinayaa can ariiqi dhani baa lagu haleeshiiyey oo xukunkiisu waa dhani inuu xukunkiisu kaa yahay kan laakiin kaa xukunkiisi inuu yahay nasbaa ku sugan waa qaci saa darteed mas'aladan farcii darajo iyo awood manzil ahaan way ka hooseysaa tan la ilxaaqiyey midda qadcigaana way la simantahay way ka sarreysaa wain takun hadday tahay cilada wasfigaa lagu cileeyey ciliyadiisi cilinimadiisu dhaniyatan hadday tahay faladwanu qiyaaska hoosa yaa lidalqiyaasi qiyaaska noocaasahi calamun magacu a mudawanun loo diiwaangeliyey alqiyaasu ladwan baa la yidhaahdaa markii addoonka iyo addoonta laysaga qiyaasanayo oo la yidhahda ninkii addoon uu man actaqa shirkan lahu fii cabdin siraayat alcaqdi ama uu saameynay u gudbaysay intii kale yeelanaysaa addoonteena ka qiyaaso laakin wax lagu kala farqiyaa la heli karaa qaci maaha markii la yidhi alcawraa ma gelaysa udxiyada iyo hilibka carafada loo qalayo intii indhahaleed looga qiyaastaay mar min baabi owlaa loo arki karaa marna waxaa loo arki karaa haddii ay tahay madanatun hazaal hazaal inay caato tahoo laba dhinac midkii ka khayrkii ka mara dhinacan arkayn tani waa ka duwantaho waaba loo keenaa wahaakada mar hadduu saas yahay sida asalka raajixii haba noqotay in la haleeshiiye laakinahu duuna alasli wey wlfarcu lilasli bibaacisin wa fi lxukmi nawcan aw bijinsin yaktafi halkan naadimku raxima allahu tacaala beydkana wuxuu ku sheegay masala suuradeedu ay tahay waxaa shardi ah xukunka farca la siinayo iyo ciladiisaba inay lamid tahay xukunka asalka iyo ciladiisa nawcan aw jinsan mar waxay ku leeyihiin nawcan jinsan aw caynan caynan aw jinsan haddaba haddii lagu yidhahdo caynan aw jinsan ama nawcan aw jinsan nawcanka iyo caynankaa isku mid looga jeedaa waxaan leenahay haddaba arrintaa waa shardi faracan la raacinaya asalka inuu kala midoobaa fi lxukmi waalcilati ima binawciha iyo cayniha midaa tiradaba aw bijinsiha waalfarcu farcu yaktafi bika akri soo qabo wuxuu raacayaa lilasli asalkuu ku raacaa bibaacithin fii baacithin ciladu ku raacaa wa fi lxukmi uu ku raacaa cilada iyo xukunkaasuu ugu raacaa nawcan aw jinsan buu ugu raacaa aw bijinsin buu ugu raacaa midob halka waxay nooga baahan tahay intaynaan tusaalaha gelin inaan horta jinsiga iyo nawca iyo shaksiga kala saaro ama caynta jinsiga waxaa la yidhaahdaa ereyga kulmiya waxyaabo tira badan oo xaqaa'iqdoodu kala duwan tahay yaa jinsi la yidhahdaa sida nafley nafley waxaa soo gala dadkii waxaa soo gala xoolihii waxaa soo gala shimbirihii kuwii badda joogay kuwa banaanka joogay kuwa dadka la jooga kuwa duurka ku jira nafley waxaa la yidhahdaa waxaasoo kale jinsi baa la yidhahdaa haddaba jinsiga waxaa soo hoosgala anwaac tira badan nawcuna waa waxa xaqiiqada isku midka ah laakiin afraad tira badan leh insaan insaan xaqiiqadiisa isku mid wey waa aadamakuu kasoo farcamay waa xayawaan nafriya waa naatiq hadlaya laakiin isagiiba afraad tira badan leh mucayan ama shaksina waxaa la yidhaahdaa asmaada aclaamta iyo maxamed iyo axmed iyo dadka magaca hebel iyo ahaadaakan la ishaaraya la yidhahdaa asalka isticmaalka marka awsaaya haddana tajawuz badan baa dhaca marka waxaan le rabaa inaan kugu baraarujiyo mid warya hadal kama taagna inay xaqaa'iqdaa jiraan inay loo isticmaalo wax tira badana xaqaaqidooda kala duwan tahay sida naflay inay loo isticmaalo wax xaqaa'iqdooda iskumid tahay laakiin afraadoodu tira badan tahay sida insaan ama rajul ama imraa inay loo isticmaalo wax xaqiiqadiisuna mid tahay fardi keliyana ah sida aclaamta iyo ishaaraadka macnaha saasi inuu jiro hadal iyo muran kama taagna waadix wey waxaa labaadoo jira oon iyadana muran saasa ka taagnayn in erayada ku tusa macnaha koobaad erayada macnaha labaad ku tusaayey ay laftoodu kala gudo wen yihiin oo ereyga nooca ku tusaayey rajulun nooc buu ku tusay xaqaa'iq midaysan leh laakiin afraad tira badan insaanunna nooc buu ku tusay xaqaa'iq midaysan leh laakiin afraad tira badan wayse kala guda wen yihiin haddaba ereyada ama nooc ku magacow ama jinsi ku magacow eh isku macnaha tusayaaye ama jinsi soo wadagelaya ama nooc soo wadagelayaaye inay laftoodu kala guda wen yihiin arrin waadixa wey baabulcumuumna waxaan kusoo marray siyowlcumuumka laftooda inay kala caamsan yihiin caam laa caama bacdahu inay jiro mar hadda taas ogaato waxaad ogaataa laba arrimood oo kale mar culimmadu ka u koobaadee xayawaan jinsi in lagu magacaabo ka insaan oo kaleetana nooc lagu magacaabo isilaax laysku raacsan yahay maaha waa isilaax bacdu ahlilcilmi markaad aragta nin culimmadu haddaba isticmaalayahay waa suuragal inaanu istilaaxa qabin oo qaar baa istilaax waxay u qabaan inuu insaanku afraad leeyahay xaqaa'iqdooda kala duwantay oo dakar iyo untaa kale xaqiiqatu dhukuur iyo xaqiiqatu lunutana ay kala duwantahy wa caleyhi lafdigii insaan jinsi bay dhahayaan waxaa labaadoo muhim inaad ogaato in mararka qaarkood tajawuz galo min baabki alxaqiiqa walmajaaz oo isagoo istilaaxan hore qaba insaan inuu nooc yahay asraad xaqiiqo kala duwanna leh bay soo hoosgelayaan maanaa afraad xaqaa'iqdaas waafaqsan tahay laakiin ticdaadkooda uu kala duwan yahay xaqaa'iq iyo sifaadna waa kala laba mar haddaad taas ogaato inuu taa isaga isticmaalo tajawuzan isagoo istilaaxi qabana wax dhaca wey haddaba marka aanu leenahay nawcan ow jinsan nawcan taa qaar baa mucayanan ama fii caynihi ow jinsihi ku dhihi mumaasalada haddaba asalka iyo faracu ay fil cayni dheh ama fil nawci dheh ay ku mumaasalada ku dhex martay waa qatliga madilmithaqari wax culus lagu dilay in qisaas ka waajibto isagoo looga qiyaasanayo qatligii muxadadka lagu dilay ayana jamcinaysa alqatl acamd camdulcudwaan saa darteed nafsul xukmigii ahaa qisaasta mithlahu baa la sugay fi lfarci asalka kusugnaa mumaasalada filjinsigana waxay loo soo qaataa wilaaya al wilaayat nikaax gabadha yar ee garoobta ah waxaa loo qiyaasanayaa bay dhaheen wilaayadii calaa maalihaaba wilaayata calaa nikaaxiha haddaba kamid labada xukun isku nooc maaha oo midna waa nikaax midna waa ma maal laakiin jinsul wilaaya ayaa kulmiyey oo wilaayadii baa jinsi xaqaa'iq kala duwan leh marka jinsi wilaayat nikaax iyo jinsi wilaayat maal iyo ay soo kala galeen haddaba taas inay shardi tahay iyo culimmadu ku tageen qaar weytu ku lehe walfarcu lilasli bibaacisin wa fi lxukmi nawcan oo bijinsin yaktafi ومقتضى الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض arrintaa haddii aynan dhicin inay iska raacaan itixaad fi ljinsi aw innawci waxay noqonaysaa inay ikhtilaaf ka jiro ikhtilaafkiina saddex eray waa jirta oy muhim tahay iyadana maanta halkaa markaad joogto inaad ogaato saddexdii erey muhimka inaad ogaatana baydkan iyo baydka ka dambeeyuu kaga hadlay waxaa la yidhahdaa naqiidayn iyo didayn baa jira aduddu wa naqiidu ereyga dadkaas dadkeena soomaalidihi aada baa labsi ugaga jiraa iyo mugdi ugaga jiraa oo adiddu wa naqiidu ma kala yaqaanaan haddaba haddaynu soo khuraasayna soo ururina waxaynu leenahay labada shay in wax mideeya ka dhexeeyo ay ka midaysan yihiin iyana ay ka midaysneen way haday wax ka midaysan yihiin midayntaasi nooc iyo jinsi mid bay noqon kartaa waana soo marnay haddayna wax ka midaysnayn oo waxay ka midaysan yihiin oo ay wadaagaan aanu jirin laba suuray yeelan kartaa labadaas shay ee kala duwan inay kulmi karaan iyo inaanay kulmi karin haddii ay kulmi karaan xaqiiqadooda haba kala duwanaato wax midayaba yaanu jirine khilaafayn baa la yidhahdaa sida kulaylka iyo guduudka kulaylka iyo cadiinka kulaylka iyo madowga qabowga iyo cadaynka qabowga iyo madowga qabowga iyo guduudka isagoo guduudan oo qabow iyo la arki karaa hal shay oo daata leh oo saa darteed waxaad u arkaysaa waxyaabuu baraf intii la geliyey qaboobay oo cad cadiinkuna waa midab qabowguna waa sifo kale laakiin laba xaqiiqo kala duwan wey isugu agtimin daata hadday shabadan shaya xaqiiqadoodu kala duwan tahay wax midayana aan jirin daate ay ku isugu ku iman karaani khilaafayn baa la yihahdaa haddaanay isu iman karin oo suurada labaada oo meel aynan ku kulmi karin labadan macne labadan wasfi iyana laba suuro yeelataa labadoodu meel isuguma iman karaan ma wada maqnaan karaan mise midkood inuu joogaa qasab ah yo iyana la yihahdaa labadaba hadday wada maqnaan karaanna budayn baa la yihahdaa haddayna midkood inuu maqan hadduu maqan yahay ka kale inuu maqnaado ayna suuragal ahayn mid un inuu joogo ay tahay mana kulmi karaan mana wada maqnaan karaan ay tahay naqiidayn baa la yihahdaa suurada hore ee aynan isu iman karin laakiin wada maqnaan karaan waxaa la yihi kasawaadi walbayaadu hada thawbun abyadu wa hada thawbun aswadu lama dhihi kara yihahdeen halka marka soomaalida la yihahdo qaar ba waxa ku dhihi qaarna soomamado maraa qaarna madoyo qaarna cadiya sama dhici karto carabiga midabkaasi labada ka kooban magac kalu kuleeyahay thawbun abyad marka la wada cad wey iyo wada madow hal mar mana wada cadaan kara mana wada madoobaan kara laakiin waxaan labada ahayna guduud iyo cagaar uu noqon karaa saa darteed alwaanta iyo waxaa lamid taha calaaqada ka dhaxaysaay waxaa la yihahdaa calaaqatu dadi wey oo halkii shay kuma wada kulmi karaan kawnuhu abyad kulluh wa kawnuhu aswad kulluh ma wada kulmi karaan laakiin labadaba goobta way ka bixi karaan marka maca ayna ijtimaaci karin way maqnaan karaan way hadday labada shay ayna wada kulmi karin isla sidoo kale cadamna ayna ku kulmi karin ilanta hore waxa weye wujuud kuma kulmi karaan laakiin cadam way ku kulmi karaan tan laakiin wujuud iyo cadam midna kuma kulmi karaan haddii la yiraahdo naqiidayn baa la yihahdaa sida alxayaatu walmowt shaygan qofkani inuu nool yahay iyo inuu dhintay labadaa mid wey mana noola mana dhihoni suuragal maaha wuu nool yahay wuna dhintayna suuragal ma wadaa misla alxarakati wasukuun wuu dhaqaaqayaa wuu taagan yahay fii laxdatin waaxida suuragal maaha saas darteed labada shay ee waxay yidhaahdeen laa yumkinu ijtimaacuhumaa dihniga usan maskaxdu sawiran karin ijtimaacahumaa fi lwujuudi aw alcadam naqiidayn baa la yihahdaa labada shay ee dihniga iyo maskaxdu ay sawiran karto ijtimaacahumaa fi lcadam laakin ijtimaacahumaa fi lwujuud aan la sawiran karin oo bidayn baa la yihahdaa labada shay ee xaqiiqadu kala duwan tahay laakin fi lcadam iyo fi lwujuud ba ku ijtimaaci karaan khilaafayn baa la yihahdaa labada shay ee midaysanna mutaxideyn baa la yidhahdaayo itixaadkaasaa jinsiya noocu qaybsama intaa muqadimada haddii aad ogaato wuxuu leeyahy waa muqtaba didi aw naqiidi waxa uu keenaya haddii did isu yihiin ama naqiideyn ay isu yihiin lilxukmi xukumka fi lfarci faracaay ka waaqici lbiidi seefta dhicitaankeedu kamid yahay seefta hadday wax ku dhacda way kala jartaa wey seefaha cadcade wacwacwacwacne biricdeedu markay qoraxu saa ugu dhacdo bigta ku hayaay markay saa wuxuu ku dhacday way goysaa ninkii iya wax lagu qisaasaya halkii baa garanaya wuxuu ku leeyahay haddaba haddii faracii laga helo midda cilati alasli ama naqiiba cilati alasli haddii laga helo waxaa weeye qiyaaskii faracan asalka looga qiyaasanaya halkaas kusoo afjarmaya waa ifsaadinaysaa oo ifsaad bay u keenaysaa bu yiri بcksi ma khilaafa xukmi yqtadi wاdfac btarjiixi lida lmuctaridi bcagsi ma shay baa ka duwan yaqtadi keenaya khilaafa xukmin xukm khilaafka keenaya oo wujuud iyo cadam bay ku ijtimaaci karaan sida madowga iyo macaanka iyo cadaanka iyo qabowga wuxuu kuleeyahay haddaba ma fasaadinaya qiyaaskii itifaaqan si laisku raacsan yahay haddii waxa laga helay faracaasi uu yahay wax khilaaf u ah limaa wujida fi lasli sababtoo ah kownu wujuud khilaaf uu joogaayey ma diideyso mana ka hor imanayso in ciladii kalaan laga helo waayo labada khilaafka waa ijtimaaci karaan laakiin haddii cagsi mid iyo naqiir laga helo wujuud kuma ijtimaaci karaan wujuud hadduunan jirin cilo joogitaanka ba asalka faraca looga qiyaasanay wadfac waxaad ku reexdaa oo isaga difaacdaa bitarjiixin inaad rajaxdo dhinacaad adigu aragta inay tahay lida lmuctaridi ninka masalada khilaafka ku ictiraaf kuu keenay markii masaladii aad u qiyaasatay haddii uu ninka muctaradkii khilaafa daalika uu keeno arrin ijtimaaca wujuudka ay ijtimaaci karaan fi cadam walwujuud laakiin tan kale uu yidhi waxaad iskaga difaaci kartaa maslaka adigu aada qaaday iyo qaabka aad u cilaysay inay ka xoog badan tahay ki isaga uu ku cilay وcdم النص والإجماع على وفاaqه أوجبh maن أصل maن cad dليlayn halkana masأalo kale ayuu ka hadlay masأaladana waxay ku salaysan tahay masأalo kale waxaa la isku qabtay hal يجuز تacadud الأdila masأale aad u dhib badan wey ninkan hadalkaa keenay khilaafka keenayna wax macnada uu ku salaysan yahay aanay lahayn rag baa waxay yidhaahdeen hal mas'alo oo waaxida ah akthara min daliilin looma keeni karo oo laba aayadood iyo laba xadiid iyo aayad iyo xadiid iyo ijmaac iyo aayad iyo qiyaas iyo aayad iyo looma daliishan karo marka maxaa sharti ay yidhaahdeen maadaama laga daliila aynu isu iman karin mas'aladan faraca ee qiyaaskan loo daliishanayaay xukunkeedu inuusan daliil kaloo nafsi ijmaaca ku soo arooray calaa wifqi lqiyaasi inaanu jirin baa shardi ah calaa khilaafi qiyaasi inuusan jirin waa shardi itifaaqan laakiin haddii aayaddan iyo xadiidkan xukunkana ay kutusaan qiyaaskana waa xoogeynaya wahuwa muqtada alqiyaas ma dhihi karaa ma kusii xoogin karaa daliil kale ma ka dhihi karaa waa cadamu nafsi nas inaanu jirin iyo walijmaaci ijmaac inaanu tushin calaa wifaaqihi qiyaaska waxa waafaqsan tusayaay awjabahu waajibiyeen man asala dadkii asal ma ka dhigta man cad daliileyn laba daliil meel isugu yimid waayo waxay yidhahdeen waxaa ka dhalanaysaa arrintaas waxaa ka dhalanaysay yidhaahdeen taxsiir alxaasil daliilkii hore haddii lagu isbaatiyay xukunka labaad wuxuu faa'iidanaya waxaan leenahay taxsiir alxaasil maya taqwiyu faa'iidanaya inkastoo aamiji uu yidhi isagu arrinkaas khilaaf ka taagan aniga garan maayo inay arrintaas sharti tahay laakiin arrintaas sharti anay tahay khilaaf ka taagan garan maayo markuu leeyahy hadduu ujeeda nas calaa khilaafihi ah waa sax laakiin nas calaa wifaaq aynuuna jirin yaa shardi ah khilaaf ka taaganna garan maayo qowl aad daciif oo wey dad jawaahiru lmuslimiin iyo waaqica masaa'ilka sharcigu arrintaas kutusaya masalada sidaa ku tegay abu hashim nin la yidhaahdo iyo keyrkiina waxay ku tageen cagsigeed waxaydaan waxaa shardiga xukunka faracu min xayd calaa jihati alijmaal inuu nas ku sugnaadaa shardiga yidhahdeen marka la qiyaasanayo qiyaas lagu isbaatinayo laakiin intaba daciif way kadib uu masalo kale u gudbay masalada kalea waxay tahay waxaa shardiga sidoo kaleeto markii masaladan farac laga dhigayo mas'alo kalena asal looga dhigayo in loo qiyaastana la doonayo in aanu mas'aladan faraca laga dhigayo sharcan nusuulkeedu aanu ka soo horeynin tan asalka looga dhigayo waxaan idhi tayamumka niya waajiba waxaan isku qabsanay waysadu niyo mawaajibah waxaa tiri waysada niyo waajib wey qiyaasan cala tayamum oo tayamumkii baad asal ka dhigtay waxaa lagu leeyahay qiyaasa ka batil maxaa daliila lianna tayamumka iyo weysada kole waa sharcan soo hordegay weysadaa soo hordegtay waayo tayamumku qaswatulmaraysic iyo badilmustaliq uu soo degay haddaba intii ka horreysay hadduuna waajib ahayn ma markii tayamumku waajib noqotay uu kadib waajib noqday way wa xukmulfarci faraca xukunkiisa duhuuruhu inuu soo daahiray oo soo degay qablu qabla alfaasli asalka horti inuu soo degay yaa yuraa loo arkaa laa mancin manaa ka yihan yushtaratu cadamu taqadumi xukmi alfarci calaa xukmi alasl waayo haddii mukalafiintii uu usoo daahiray oo ay ku camal faleen oo u yimid oo kan dambe gadaal ka yimidi inuu asalkii ka horreeyey u noqdaay arrin aan dhici karin way yidhahen arrimahaas qaab ka mid ah iyo sharaa'id kale munazamadii buqatilaamal waa ku tilmaamaya ukulahaa washtaratuu fii farcihi almuwaafaqa fi alxukmi waalcilati waalmutaabaqa lilasli fi altaqliidi waaltakfiifi walam yakun fii xukmihi almacruufi sharciyatun min qabli xukmi اlasli walaa ataa fi daka nasu naqli waan yakuna xukmuhu sharciya laa lugawiyan kana aw caqliya abyadaas oo intan iyo tii horeba soo gelayaan tan uu kaga hadlay walam yakun fi xukmihi lmacruufi sharciyatu min qabli xukmi اlasli inayn ahayn baa shardi ah ayuu halkaa ku sheegay kadib mualifku raxima allahu tacala waxa uu gudbay ruknigii afraad oo ahaa alcila oo intii hore ka hadal badan waayo way ka dheer tahay intaba waxaana uu yihi naadimku raximah llahu tacaala mucarifu alxukmi wadci shaarici waalxukmu haabitun biha fattabici wawasfuha bilbacthi mastubiina minhu siwa bacthi almukalafiina lidafci waalrafci aw ilamrayni waajibatu alduhuuri duna mayni wamin shuruuطi alwasfi lindibaatu ilaa faxikmatu biha yunaatu وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف نما الخليقة وقد يعلل بما تركب ومع لعلة بما قد أذهب والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي علم لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة وربما يعوزنا اطلاع لكنه ليس به امتناع وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرف وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية منا محل الحكم أو جزء وزد وصفا إذا كل لزوميا يرد وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نساب السرقة وقد تخصص وقد تعمم بأصلها لكنها لا تخرم وشرطها التعيين والتقدير لها جوازه هو التحرير ومقتضى الحكم وجوده وجب متى يكن وجود مانع سبب كلا إذا انتفاء شرط كان وفقرهم خلاف ذا أبانا مؤلفك رحمه الله تعالى ناظمك وحكم الله إنه تعريفي العلة مثلا علة والله باتن بيت وكهل تعريف كذي هي مسألة كلا أي بيت كهرية تسبب بيه سيدة عادي سيوبد تعريفك اللغوي maanu danayn saa darteed ba cillada waa kii luqo ahaan la yidhi bimacna almarad bay ku timaadaa hase haatee maada waxaa muhimka ay tahay maxaa looga jeedaa erey cilmiyeed ahaan ama istiraaxaan midaad tiraadaba waxau yihi mucarifu alxukmi biwadci ashaarici yani alcilatu waxaa weeye mucarifu lxukmi wasfiga xukumka kutusa dadka tusa garansiiya biwadci shaarici shaaricu yeelitaan uu ka yeelo u dejiyo inuu garansiiyo darteed halkan wuxuu ka hadlay naadinku raximah allahu tacaala waxaa cilada la yidhaahday inuu yahay wasfi wasfigaasoo ku garansiinaya ku dareensiinaya kuu tilmaamaya wixii isaga dartii iyo sababkii isaga dartii xukunkan loo jiday kaasoo weliba shaaricuna uu ka dhigay inuu xukunka ka dhasho waxay ka soo qaateen maandooriyanimada khamriga khamrigu maandooriya way ahayd markii horeba awal islaamna xalaal bay ahayd aakhirka islaamkii waxaa loo xaaraantinimeeyey inay maandooriyo tahay haddaba wasfiga maandooriyanimada ee ku tusaya xukunkan taxriimka isaga dartii in loo keenay ee la yidhaahdo waa wasfi waa tilmaan ay leedahay ama tilmaan ku jirta kuna garansiisa xukunkan iyada darteed in loo jideeyey sharciguna uu ka dhigay in iyada iska noqon karin wey waa waxa kasta oo wasfi ah oo ku garansiiya in xukunkan isaga dartii loo sameeyey kuuna garansiiya qiimeyn sharcigu uu qiimeeyey oo arrintaa u yeelay waalxukmu thaabitun biha taasi waa mas'alada hore ee tacriifka waalxukmu xukunkuna thaabitun wuxuu ku sugan yahay bihaa bilcilati uu ku sugnaaday ee fatabic raac marka masale ayuu ka hadlay naadimku raxima allahu tacaala culimmadu isku qabteen murankeeduna tira batay laakiin khilaafku lafdiya qolo waxay yidhahdeen waxaa la isku qabtay aan leeyahay xukunka mas'alada taxriimu lkhamrigu hal huwa thaabitun binnafsi am thaabitun bilcilla waa laba ereed mooda inay si u kala fog yihiin laakiin natiijadeedu isku mid tahay wey qolo waxay yidhaahdeen xanaabilada badankood iyo xanafiyada badankood waxay yidhaahdeen alxukmu waa xukumka asalka xukmu lasli thaabitun binnafsi laa bilcilla bay yidhahdeen waxay loo deliishadeen xukumka asalku inuu tacabud yahay baa laga yaaba oosan mucallal ba ahayn haddii la yidhahdo xukunka wuxuu ku sugnaadaa bilcilla oo iyadaa sugtay iyadoon cillo jirin ma sugnaadeen xukunka waxaa labaada yidhaahdeen cilladan sideedaba qaybo kamidihi waa mustanbata xukunkaa laga soo istinbaatay isagayna ka farcantay imaatinkeeduna xukunka imaatinkiisiiyo jideyntiisu ka dambeeya haddii xukunku iyada ku sugnaanayo asalku ma sugnaadeen ilaa iyada la helo iyadana ma sugnaateen ilaa asalka helo dawr baa ka laazimaya dheh laakiin intaagu waxay ka hadlayaan inagu inay khamrigu xaaraamta inaan garanno inay ina soo gaarto waxay yidhahdeen nafta aayadda taxriimisa jamhuurta waxay yidhahdeen oo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanafiyada qeyb kami iyo qeyb xanaabiladihi waxa uu ku sugnaadaa xukumku bilcillati laa binafsi waxaana ay uga jeedaan maadaama xukumkii la yidhi waa loo qiyaasanaya baabulqiyaasna aan ku jirno asalkiina farac baa laha farac baana asal la haleeshiinaya la yidhaahdo haddaan nidhaahna nas buu ku sugnaadaa xukumku asalkiibuu ku sugnaaday haddaynan dhihin cilladan ku sugnaaday xukumku cilladii baa faraca laga helay xukunkiina marka waa inuu joogo haddaanan dhihin baabulqiyaas oo dhan ba badaa ku darteen intaa marka la yidhaahdo waxaa leedahay khilaafka haddana lafdi wey inuu lafdiya waxaan oga jeednaa qolada tiri binafsi buu ku sugnaaday waxay ku jeedaan markaan inagu xukumka khamriga ogaanayna can ariiqi nafsi baan ku ogaanayna kuwa kalena waxay ujeedaan sax weeye arrintaa waana waafaqsannahay bay yidhahdeen laakiin waxaan uga jeednaa bay dhaheen xukumka markii la qiyaasanayo sababka dartii loo jideeyey ee xukumkaa shaarica iyo nasku ugu soo arooray waa cillada darteed saa darteed cilladii baa la tix raacayaayo xukunka mawaaqicdiisii kale cilladaa lagu ogaanayaa walxukmu thaabitun wuxuu ku sugnaadaa bihaa bilcillati wuu ku sugnaadaa ee fatabic raac maadaama masha uu tacdiy ay tahay amaa qadiyada la yidhi waa tacabudiya waxay dhahen axkaamta dhan mucallala wey laakiin qaarna axkaam cilladeedii waan fahamnay qaarna maynaan fahmin qaarkaan fahamnay baan tacabudi nidhi sababtoo cilladii waan garan weynay xukunkiina ma sii gudinayna qaarkaan cilladeedii garanayna cilladii labay uqaybsantay oo cilla kaasira iyo cilla mutacadiya noqotay cillada kaasiradaana liyumta liyuclama imtinaacuhu wataqwiya baa inoo iman doonta cillada mutacadiyadana waa ka qiyaaska ku salaysan yahay amaa qadiyadale waa ka farac cilladu oo iyada la istinbaatay waxayna waa ku raacsanna laakiin cilladu waxaan uga jeednaa macnaha isaga dartii xukunka loo jiday oo ah cilladu waxay ku tustay xukunka gootan inaan laba helin ilaa min ajli kada saas darteed hadalka isku soo ururiyo gabagabada natiijadu waa la iswaafaqsan yahay meeshan ووصفها بالبعث مستورين منه سوى بعث المكلفين halkana mas'alo kale uu ka hadlay oo masalada cillada la yidhaahdo waxaa kaloo lagu lagu yidhaahdaa albaacis waxaana ku soo marnay inay shardi tahay in nooc itixaad ka dhexeeya asalkiiyo faraca fi lcillati oo baacifka kusoo magacaabay iyo walxukmi noocama jinsi ahaan walfarcu lilasli bibaacithin wa fi lxukmi nowcan aw bijinsin yaktafi ayaan kusoo marnay haddaba baacis cillada marka lagu magacaabayo waa wixii ilaahay ku bixiyey kuna kallifay saa inuu u jideeyo xukunka ka dhigo malihin wa wasfuhaa wasfu lcilla cillada in lagu tilmaamayo bilbacthi ay bilbaacithi in lagu tilmaamo mastubiina minhu lagama faa'iidaysanayo lagama cadaysto loogalamana jeedo siwaa bacthi lmukalafiina mukalafiinta iyo himankooday ku bacsinaysaa ku bixinaysaa ku dhiirigelinaysaa waxaan ahayn looma jeedo halkan adinku raxima allahu tacaala mar ka badan hal mar ka badan waxaan soo sheegnay inuu calaa tariiqati alashaacira u yahay calaa tariiqati alashaacir u yahay markaan leenahay halkan munaasabada la xiriirtahay waxaa weeye waa nafyu lxikma waltacliil can afcaal illahi jala wacala arrintaa maadaama nafyulxikma ay usuushoodii kamid noqotay ayna gaarsiisay nafyiga masalada taxsiin wataqbiix alcaqli la yidhaahdo marar badan iyo meelo badanna aan kusoo ishaar aan kusoo tilmaanay halkanna waxay yidhaahdeen marka aan leenahay cilladu waa baacidka wasfigan waladii shurica alxukmu liajli waxaan uga jeednaa qofka aadamaha ee mukalafkahi markuu waxaan la fahansiiyo sababka iyo xikmadda iyo manfacada iyo maslaxada ku jirta marka la fahansiiyo waxay ku dhiirigelinaysaa oy ku bixinaysaa inuu ficilkii sameeyo saa darteed haddaba cilalkan sheegitaankooda iyo cilada saasaa loo jeedayay khamradaas maandiriya saasaa loo xarimay saa darteed kharar khararkaasi leeda fidhulkaasi leeda qofkii waxay ku bixinaysaa amarka sharciga intuu qaatan wixii iska daayay maadaama ay u muuqato xikmadiisii marka markaan leenahay sifada macnle wasfiga xukunka ku xiran yahay ciladii waa baacid mastubiina minhu lagama qaadanayo lagama cadaysanayo loolamana jeedo siwaa bacti lmukalafiina mukalafiinta in lagu bixiyo oo lagu dhiirigeliyo oo waxa ciladiisa ay fahmeen iyo xikmadiisi iyo ujeedada laga leeyahay yaa uga sahlan nufuusta bashariga inay sameeyaan wixii ayna fahmin hadalkaasi wuxuu ku salaysan yahay nafyu xikma can afcaal illahi jala wacala waana qowl daciifo salafulumantay ku khilaafeen ashaaciradu meelo badanoo goda kala dhacay rag badanoo imaam mucaasiriinta ee mutaakhiriinta kamid ahay ajilla aha sida abisxaaq shaatibi iyo rag lamidana ay ku silqadeen saas darteed ba waxaan leenahay hadalka xataa sheekh amiin shanqiti raxmatullahi caleyh halkan uu ku yiri waxaa ii muuqata afcaasha ilaahiy tashriiciisu lam yaklu shay-un mina can xikmatin baaliga lakina alxikama almushtamilata calayha almushtamilata calayha cilal sharci ay soo gashaay masaalixuha kulahaa raajicatun ila alkhalqi khalqiga ayay u noqonaysaa ilaahayna khalqigiisa xoogaa baahna waa sax khalqigay u noqonaysaa rabbina khalqigiisa xoogaa baahna xadiid alqudsigiina way ka muuqataa addoommahaygiiow low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinam kaanu jinakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin minkum maa zaada fii mulkii shay-a walow ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinakum kaanuu calaa afdari qalbi rajulin minkum maa naqasa min mulkii shay-a haddaba ilahi subxana watacaala wallahu walghaniyu wa antum alfuqaraa ku bantaa qur-aanka laakiin haddaba wax maca daalika waxaan leenahay xikamka iyo cilalka iyo ujeedooyinka rabbi u jiday subxaana watacaala axkaamta waxaa kamid a wax la dhihi karo khalqiga toos uma noqonayaan ilahay wuxuu amray an yuxmada limaada liannahu wuu mutay wahuwa yuxibu alxamda walidalika xamada nafsa iyo sida mawqiceeda arrintaas lagaga sii hadlo lidafci waalrafci aw ilamrayni waajibat duhuuri duuna mayni halkan wuxuu ka hadlay taqsiim alcilla cillada taqsiimaad goor ayay leedahay taqsiimaadka iyo qaabqaybintii kolba dhinaca laga eegaya mid kamida ayuu halkan ku sheegay laakiin si ay suuradu u caddaato waxoogay taqsiimaadkeeda ayaa halkan waxoogay gaa si gaagaaban ugu tirinaynaa ilaan taqsiimaadka la qaybiya ilaa sagaal dhinac ayaa laga eegaa mar waxaa loo qaybiyaa cilladii min xaysu hiya cilla ay tahay iyo m nooca maahiyadeedu waxay tahay baa loo qaybiyaa nooceeda markaasaa waxaa la yidhaha alcilla alsharciya walcilla alcaqliya cilla sharciya waa wixii cilo ku noqotay iyadoo cidi ka dhigtay cilla alcaqliyana waxay yidhahdeen waa wixii noqday isagoon waxay ka dhigin kalxarakatu min almutaxarik xarakadu waxay cillo u tahay kown lmutaxariki mutaxarikan min jihati alcaqli bay yihahdeen alwaacidada alcaqliya qiyaas alcaqli waxyaaba lamin kaaway marna waxaa loo qaybiyaa labaad cillada subuudkeeda laga eegaa sugnaanshaheeda iyo dariiqa ay ku sugnaatay markaasa waxaa loo qaybiyaa alcilatu almansuusa waalcilatu almustanbata cillo nasku sheegay iyo cillo laga soo saaray tafsiirkooduna masaarik alcilla insha allahu tacaala ayuu ku iman doonaa taqsiimkan cillada subuudka loo qaybinayo waana marmari doonaa meelo kala duwan mar saddexaad waxaa loo qaybiyaa cillada mutacadiya miyaa mise maaha cilla almutacadiya iyo cilla alqaasira ayaa loo qaybiyaa labadabana waa inoo iman doonaan mar afraad waxaa loo qaybiyaa cilladan marka wasfiga laga hadlayo ma cilla wasfi laazim baa mise waa wasfi hayri laazim saa darteed baa qismi waxaa la yidhi alwasfu laazim weye oo lilmawsuufi laazima qaybna waxaa weeye wasfi hayri laazim isagoo laba nooca wasfi asli iyo wasfi taariya isagoo labada u qaybsamaya mashanaad cilladii waxaa loo qaybiyaa macluulkeedu shardi muu baahan yahay mise uma baahna markaasa waxaa leeya cillatu lmutawaqifatu calaa xusuuli shardin iyo cilla hayru mutawaqifa calaa xusuuli shardin baa loo qaybiyaa saas darteed ya cillada qeybta hore waxaa kamid a alcilatu lmutawaqifatu calaa xusuuli shardin zinadaa kamida lirajmi cilatun lirajmi ay tahay laakin wa bisharti lixsaani isla marka qaybtaan mutawaqifa calaa xusuuli shardi ma ahaynna waxaa kamid a azina lafteeda biictibaari kawniha cilatan liljaldi waxaa kale loo qaybiyaa mar lixaad cilada min xaysu dafci warafci baa loo qaybiyaa markaas waxay noqotaa afar qaybood wasfi daafic lilxukmi ah waraafic dafci iyo rafci labadaba ama wasfi ah maanic dawaam wa maanic alibtidaa qaybta labaad oo ah raafic lilxukmi qaybta saddexaad oo ah daafic lilxukmi iyo qaybta afraad oo ah daaficna maaha raaficna maaha marka taasi laa dakla lahu baabkeenan waana taqsiimka hadda aan joogna uu sheegay mar toddobaad waxaa loo qaybiyaa ciladii min xaysu kawniha maca alxukmi markay joogto hubuutiya oo cadamiya saa darteed bay waxay u qaybsanaysaa afar qaybood oo iyadana waxay noogu iman doontaa limaa thubutiyan ka nisbiyan colim cila thubutiya lixukmi thubuuti cila cadamiya lixukmi cadami cila cadamiya lixukmi thubuuti cila thubutiya lixukmi cadami halkaas ka hadlana iyadana wuxuu wuxuu kalaga hadlayo kale mar sideedaad ciladani mukalafkan loo nisbeeyey inaan loo nisbeynin cilo ficli lmukalafa iyo cilaan ficli lmukalaf ahayn sida wilaayatulijbaarka iyo bikaarada iyo ficl mukalaf maaha shurbiga iyo xuduudda kamriga iyo qisaaskana ficl mukalaf bay ku timid mar waxaa loo qaybiyaa mutacadida miyaa mise waa hayru mutacadida markaasay qayb waxay noqotaa cila daati alwasf alwaaxid iyo cila daati alawsaaf almutacadida iyadana islama waxaad keenay cila almurakaba inoogu iman doontaa insha allahu tacaala halkaan baa wuxuu kaga hadlay taqsiimyadii mid kamid ahoo ciladii afarta qaybood loo qaybiyay qaybi ma soo gasho markaasu i lidafci waalrafci aw ilamrayni waajibatu lduhuuri duuna mayni haddaba taqsiimka beydka shadrigiisi horu kaga hadlo ciladii wuxuu ku yidhi saddex bay uqaybsantaa wahiya an ama ciladii ama wahuwa wasfigaasi lan wasfaha bilbacti wuu soo tilmaamee lidafci ay lirafci bay u sugnaatay cila daafica ana maanic mawaanicdii aan soo marnay weeye maanic alibtidaa maanic dawaam maanic alibtidaai wadawaam oo soo maray marka dh cila waxay noqotaa lidafci cila daafica laakin wixii hadduu bilowdo ma rafcin karto waxaa kamid a ciddada nikaax inuu bilowdo yay diidaa oo nikaaxayna ka hor istaagtaa laakin nikaax ka horeeyey iyadu ma rafcin karto waxay dhaheen waa rafci cila raafica lakin daafica aan ahayn sida alaaqa biistixil xal istimtaaciibuu ka saaraa meesha laakinahu nikaax cusub inuu dhaco ma diidaya aw ilamrayni labadoo wada socota daafic iyo raafic labadoo way tahay sida arrimac hadduu nikaaxa ka horeeyana waa hor istaagaya hadduu nikaaxii kadib gaadhi yaree la nuujiyana waa rafcinaya intaba saddexdaasay noqotaa kaan daafic iyo raafic midna ahayna sibaabka dakli waa kuma laha qaybta labaad u gudbo waajibatu duhuuri duuna mayni halkana wuxuu kaga hadlay sida jamhuurtu ay qabaan maalikiyada xanafiyada qayb kamida qayb shaaficiyada kamida qayb xanaabilada kamida ee sawaabka ah walow khilaafku uu iska lafdi yahay waxaa waajiba waajibatu duhuuri ciladii ama wasfigii mid daahir inay toojadi tahay ay waajib tahay wey duuna mayni shaki la-aan macnaheedu waxa weye waxaa shardiga cilada inay daahira jariya tahay saas darteed ma banaano in lagu tacliiliyo wasfigii khafiga ahaa madhabka wasfi khafiga in lagu tacliilin karaay waa xanafiyada ayaa laga soo guuriyey laakin khilaafku iska lafdi weeyo waxaan leenahay qolada daahirtiinana wax mundabid noqon kara bidaati wasfiga lagu celaynaya yidhahdeen xanafiyana waxay ku dareen hadduu xataa shaygii khafiga yahay laakiin sharcigu booskiisii uu istaajiyay waxyaaba daahir oo la dabtin karo isagaa tusaya waa lagu cilayn karaa bacdama uqiima hada daahir muqaamahu bay yidhahdeen intaqala ilaa kawnihi wasfan daahiran sixatu madhabkoodana markii qad takhasuso qad tacaamimu la yidhaahdo eekabadkii iyo waxyaabaha khafiga ayaan kusii sheegi doonaa insha allahu tacaala kadib uu masalo kale ugudbay maalimku oo wuxuu yihi wa min shuruuti ilwasfi lindibaatu ilaa fa xikmatun biha yunaatub halkana